wax badan baan aan yaro cagajiidayna annagoo arkayno dhacdada ka dhacaysa garissa county murugo weyn bay nagu haysaa khaasatan aniga murugay igu haysaa ilaa dadkii oo nasoo doortay oo codka na soo siiyey oon rabnay inaan wax u qabanno annaga waxayna women rep office waxeeda waa iska yaryahay maxaa la rabay inaan la kaashano waxaan haysanay iyo county governmentka inaan hal meel un aan dadka uga adeegno afar maalinaan joogaa gaarisa waxa iigu yaabadnaaya arkan waxaa waaye dadka oo la xitaa waxay cabaan qoraxdan oo jirto waa forty degrees gaarisa hadda waa sacuudi carabi camal dadkii aadaa ka saaya way ka daran tahay maanta gaarisa kuleelkeeda marka maxaa murugo leh in ay maamooyinka iyo ilmaha iyo dadka gaarisa county degan ay la-yihiin biyo ay cabaan annagoo webiga oo intaan noo jiro inaan biyola-aan ahaana ceeb bay nugu tahay county government waxaan ku dhaliilayna waxaa waaye services dan kale nama dhex taalo service delivery waa must county government dadka ha loo adeego caafimaad meesha kama jiro ma jiro iskuulo wadooyin fiican ma jiraan ma jiraano biyo biyola-aana meesha ka jirto